بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladii laba iyo tobnaad ee siirada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun qadiyada halkan loo bixi waxay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabadiisa ku taraingaraynayay oo tarbiya buu siinayey tarbiyada koowaad oo siinayay waxay ahayd in arinku mushaawara uu dhalo in la shuureeyo oo la tashado wada tashiyo wax ku socdaan inaan qofka ummadda u taliyaa noqon qof dictator oo tiisa iskaga adagu mushaawaradu waxay keenaysaa markaasi in aaraa kala gedisan ay timaado weliba wuxuu nabigu baray calayhi salaatu wasalaam qofna inaan ra'yigiisa lagu ceebaynin xataa ijtihaadkiisu khaana ha ahaado markaas ha laga sawaabsanaadene aaraadii ay saxaabadu soo bandhigtay oo runtii ka nebigu uu ka saxsanaa muu ceebaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam bale ilaahay baa taa isagoo sii adkaynaya aayaadkii qur-aanka soo degay azwat uxud ka warramaya haddana ilahay wuxuu leeyahy faafu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri baa ilahay yidhi marka hore waxaa la sheegay cafwi iyo istikfaar inuu meesha loo baahan yahy anay khataa dhacay faafu canhum wastakfir lahum baa ilahay yidhi iska cafi oo ilahayna dembi dhaaf u weydiin laakiin mar baa la gafay oo dib laydinla tashan maayo arrinku maaha ee washaawirhum fi lamri baa ilahay yidhi subxaana watacala iyadoo taladii hore la seegay laakiin haddana dee taladu aaraadunbaa marka kan la seegaye in la wada tashadaa arrinka xun iyadu maaha kan la seegay taa maaha ee ilahay wuxuu leya washaawirhum fi lamri arrinka kala tasho wax kastoo yimaada faida cazamta fatawakal cala allah waxa kale waa alla baraya subxaana wa tacaala saxaabadu yani inay ra'yigooda soo bandhigaan waa lagula tashanaya ra'yigaagona lama dhegaysanayo wax macnala samayn maayo walidalik bay saxaabadu ra'yigooda ku caddaayeen inay xoog usoo bandhigaan ama ay muujiyaan oonay cidna kala baqaynin qofku ra'yigiisa inuu soo bandhigo waayo hadduu ra'yigu iska yahay mujaamala waan kula tashanaya laakiin aniguna ishaaraadkayga sugoo wixii aan idhaahdo un ku saxabi ama ra taa isna maaha sidaa awgeed baa ra'yigu saxaabadu wuxuu aha ra'yi waadix oo cad oo xataa kii uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khilaafsan mar haddaanu waxyi ahayn yani arrintu hadday waxyita iyadu waa meel kale ilaahay baa yidhi oo saasaa laysoo waxyooday hadduu nebigu yidhahdo iyada tala ma taalo isna cid kalama tashanayo waxaa la faray iyaguna ra'yi kama keenayaan laakiin markay arrintu tahay wax isweydiin ee aan waxyi ka soo degin in laga wada tashadaa dhibi kuma sugna bal ee waa sida diintu ay tilmaamayso nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ballan qaaday inuu dagaalka gelayo oo mar hadduu nebi gashado wixiisa inaanu dib u bixinaynin ilahayna wuxuu ihi faidaa cazamta fatawakal cala allah go-aanka marka la gaadhana labaclabaca siyaasigiisna qiimo ma leh waa in go-aanka dadka muslimiintii marka hore tala leeyihin laakiin marka la tashado wixii soo baxa waa in sidooda loo qaataa haddana in shaki dambe la geliyo armaa iyo armaa laga daba keenaa naf ma leh wuxuu kaloo markaa rasuulku masaladan ku barayey alqiyaada naajixa ama hogaanka fiicani inuu yahay hogaanka aan noqnoqoshadiisu badnayn ee marka horena dadka talada la wadaaga marka go-aanka la gaadhana aan dib kasoo go-anin oo kasoo noqnoqonin wixii go-aan lagu qaatay sidooda ufuliya taas buu barayey nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii rabtay in la baxaana wuxun bay ahaayeen rag rabay inay geesinimo muujiyaan iyo cadowga inay halkaa kaga hortagaan iyo waqcadii hore beder baa dhaaftay tan inay wacdara dhigaan rag doonayay ayuun bay ahaayeen iyana inay nebiga khilaafaan calayhi salaatu wasalaam rag u socday may ahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo cidda la socotayna ra'yigooda wuxuu u badnaa in ay magaalada madiina gudaheeda ay ku gaashaan qaataan oo dhufays ka dhigtaan si dagaalku uu u noqon karo xataa meel ay ka dagaalami karaan dadka qalcadaha ku jira dumar iyo caruur iyo cid waliba waxbay soo tuuri kartaa haddii qalcadda gudaheeda laga soo dagaalgalo calaa ayi xaal nabigu calayhi salaatu wasalaam calan madow ayuu saxaabada u sameeyey raaya sawda siduu xadiidkii mursalka ayo saciid ibnu musayib uu sheegayo sanadkiisuna waxaase ka yahay ila saciid ibnu musayib riwaayaat aan xoog badnayn markaasoo daciifina waxay sheegaan iyo saddex alwiyo yaryarna wuu sameeyey oo uu kala dhiidhiibay saxaabadii markaa dagaalka wadwaday yani qaybihii saxaabadu ay ka koobnaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintan wuxuu gashaday baa laydhahaa laba dirac buu iska dul gashaday soo xaakim warinayo isaga iyo dahabi ay tasxiixinayaan yani hubkii dagaalka xabad qura muu xidhanine laba mid ayuu iska dul xidhnay iyadoo haddana ilaahay subxaana watacaala uu macsuum ka dhigay oo uu ka ilaaliyey wallahu yacsimuka min annaas isagoo ilahay yihi subxaana watacaala ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayk ilahay wuxuu faray nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dadka gaadhsiiyo wixii alla uu soo dejiyey ilaahay baana ku ilaalinaya baa laidhi dadkaa ilaalinaya dil waad ka baxsanay iyadoo taasi ay jirto ayuu haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam laba dirac gashaday taa macnaheedu waxay ahayd saxaabada uu barayo ilaahay tala saaro laakiin asbaabta waxaad awoodo oo dhan inaad la timaado qofka muslimkii waan jihaasamaya un inaan iska odhan oo dabeetana odhan ilahay baa tala saarta waad ka dhaqaaqaya laakiin inay iyana ku jirto in asbaabtu ay muhim tahay oo qofka muslimkii ma'muuru ku yahay ama la faray inuu asbaabta waxalaaliya wixii uu samayn karo o dhan la yimaado walidalik baa dagaal ilahay marka ka warramaya waxaa la yidhi yani qisaska beder aayaadka kusoo dega tirada dheerle suura anfal walaa yaxsabana aladina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun ba ilaha yidhi yay u malaynin ba ilaha yidhi kuwa gaaleed inay iga baxsan karayaan ima cajsi gelin karaan ba la yidhi subxaana watacaala idan marka koowaad muslima oo dinac idinuma baahna weeyaan ilahay ba wuxuu leeyahay yay moodin inay iga baxsan karayaan waayo ima cajsi gelin karayaan ba ilahay gaaloo dhan anaa qabqaban karaya aayadda ku xigtana ilahay wuxuu yidhi واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دون إلهي آيادة كحبتنا وحلية لكن إذن كرة ديارية با إلهي وحا الله لي وحا أودان ودان وحا أودان ودان ديارية ولبا أود ديارية با لي كبا قد قلين كرتان عدوين يا عدو إلهي با تمعنا يدوح التلمام إلهي سبحانه وتعالى إنه كنت لقل أمد المؤمنين تانا إيجا لا يتحامه إلهي ما أود وأين لكن إذا كان ولا جنبتلين ولا يتحامه يا بالا إيدي يدقى كتاسي وديار قروبة آيات كل حسنا إلهي وحسيت المام يا هدنا قصده إن أنا هين بني آدم كإلا الله يا إنه يهين حق الله موتيه وإن جنحوا للسلم فجنح لها وايد الصبحات كسيحتا لبضنا هذا ظهري هذا حق النبض هو إعدام بإلى إلهي سبحانه وتعالى قرب كما إنه وحلا والله يه فجنح لها بإلى إلهي سبحانه وتعالى إذا isagoo ilaahay subxaana watacaala baraya dadka muslimiinta ah qaabka loo dagaalamo oo uu nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadatan tatbiiqinayo ayuu wuxuu gashaday laba dirac nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaa dirac ayuu kusoo dagaal galay isagoo og haddana in ilaahay u ballan qaaday inaan gacan bini aadam aanu ku dhimanayn laakiin waxay ahayd ummadiisa uu barayo akhdi lasbaab asbaabta loo baahan yahay in la qaato dabeetana uma tawakul cala allah geeshkii madiina saas buu kusoo baxay isagoo soo dhex maraya alxara sharqiya aljanib algarbi ama dhanka yaro galbeed ee xara sharqiyada isagoo soo maraya waxaa la tilmaamaa waktiga kan ayuu ka soo baxay ciidankii muslimiinta nin kamida munaafiqiintii oo saddex boqol oo nin wata markaa wuxuu yidhi anigu dagaalami maayo culamaa siira bar kamidna waxay dhahaan mawdicu shaykhayn meesha la yidhahdo markii la gaadhay ayay ahayd markuu intixaabka sameeyey si kasta ha ahaato waaqidi baa sheegay inuu shaykhaynka meesha la yidhahda inay ahayd laakiin culamada kale sida ibnu isxaaq inkastoo isba biduni sanad uu kusoo arooriyey isagu wuxuu leya waa markii meesha un laga soo baxay si kastaba ha noqotee dhexda ciidanku markuu soo socday waxaa muuqata ninka la yidhaha cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ra'si lmunaafiqiina markii hore gaal buu ahaa laakiin beder markay muuqatay in islaamku xoogeystay beder dabadeed bil kadib buu islaamay ayuu islaamnimo sheegtay laakiin wuxuu waduun balbela kale inuu mujtamaca dhexda gudaha safka islaamigaa intuu galo laakiin inuu khalkhal gudaha kaga rido weliba wuxuu la egtay axraji duruuf markay qadiyaddu ugu adkay waayo ciidanka muslimiinta oo kun nin meelaha kana oo waajahayay ciidan badan oo saddex kun oo nin xagga kale ka soo socda ah ayuu wuxuu ku talagalay inuu jebiyo si jabku uu dhaco weliba wakti ciidanku hadduu marka hore madiina iskaga hadho oo aanu dagaalba u bixin yani inta muslimiinta isku kabsanun baa soo bixi lahay laakiin ciidanku markuu dagaalka usoo baxo saddex meelood oo meele hadday haddana iska fadhisato tidhahda dagaalka anagu dib aan uga baxnay taa macnaheedu waxa weeyaan jebinuu rabo inuu ciidankan jebiyo inta kalena inay khalkhasho inuu iska fadhiisato iyo in iska tagta ay noqoto cabdillahi ibnu ubay ibnu saluul markuu halkaa marayey ayuu wuxuu yidhi anigu dagaalka oo ka baxay meeshan dagaalba kama jira bu yidhi jira bu yidhi mar labaad wuxuu kaloo sheegtay baa la yidhaahdaa wuxuu aqbalayaa buu leeyahay nabigu alayhi salaatu wasalaam ra'yigii qolada dhalinyareed buu iska aqbalay waxaa la yidhaahdaa marka kan cabdilaahi markii hore talada la tashanayay wuu joogay culamaa sira waxay yidhahdaan ra'yigiisu wuxuu waafaqsanaa ra'yiga nabiga alayhi salaatu wasalaam laakiin maadaama jamaahiirtii ansaartu xaggan aad muddo inay u badato uu nabigu alayhi salaatu wasalaam ra'yigoodii qaatay wa cabdillahi leeyahy dhalinyaradana waa la yeelaya kooda aniga oo nin weyno waa yeelana kayga la aqbali maayo meeshan cidina inay dagaalanto ma rabtee dagaalba kama socde waa iska hadhayaa buu yidhi qur-aankuna waa ka qadiyadaasi ka warramaya ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamayaa inuu ahaa ninkan iyo kooxdiisa la reebayay safka muslimiinta oo ilaahay qurunka ka reebayay wama kana allahu liyadara almu'miniina cala ma antum calayhi xata yamiiza alkhabiisa min aayib wama kana allahu liyulicakum cala algayb qaacida taalla ilahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala dadka mu'miniinta ilaahay imtixaanka iyo ibtilaaga waxaa loo geliyaa in la kala sooco haddii ay noqon lahayd muslimiintu markay meel is soo taagaanba hulluf inay gaalada ku leefayaan munaafiq iyo muminba lama kala garten ila dadku u arkaya markaad meesha istaagtaba inay dhimanayse guusha dee dhankaagu marka ka dhufan lahayd adiguna waxay kugu joogtaa ma jirto laakiin haddaad ogtay geeri iyo dhimasho iyo jab iyo wax waliba inay dhici karaan taa macnaheed waxa weeyaan cidda iimaan aakhiraha qabta unbaa dagaalka soo gelaysa ilahay markaa wuxuu leeyahay mu'miniinta si loo kala saaro ayaa ibtilaaaaadkani udhacaan ba ilahay leeyahy wama kana allahu liyadara almu'miniin cala ma antum calayh sidaa ku joogtaan ilaahay mu'minka kuma daynayo xataa yamiiza alkhabiisa min aayib ba ilahay ilaa u alla ka saaro subxaana watacaala ka xun iyo ka wanaagsan la kala sooco see loo kala soocaya bitajriba mushkilaadkaa laydinku kala soocaya saa awgeed ba ilahay ley wama kana allahu liyulicakum cala algayb aybka alla idinma tusayo laydinma odhanayo hebelna intaasina waa munaafiqiin intaasina waa mu'miniinuna saa u kala baxa lama odhanayo ee waaqaca laydinku saarayaaba ilahay ley aybka waxba kama ogaanaysaane practically intaad dagaalada gashaan baa dhibka iyo jabka iyo iimaan darada iyo munaafiqa iyo muminkaba halkaasay kala cadaanaysaa saa awgeed ba ilahay wuxuu leeyahay nimankan munaafiqiinta waxaan waa la maydhay walidalik ba ilahay wuxuu leeyay wama asaabakum yawma altaqa aljamcaani fabiidni illah waliyaclam almu'miniin waliyaclam aladina naafaquu waqiila lahum tacaalaw qatiluu fi sabiili illahi aw idfacuu qaluu law naclamu qitaala latabacnaakum hum lilkufri yawmaidin aqrabu minhum liliiman yaquluuna biafwaahihim ma laysa fii quluubihim wallahu aclamu bima yaktumuun ilahay wuxuu tilmaamaya subxaana watacaala wixii idin asaybay ee idinku dhacay maalintii ciidamadu kulmeen baa laleeyahy subxaana watacaala ilahay idankii bay marka hore ku dhacday ee ilaahay waa awooday marka horeba inuu gaalo sideeda ku tirtiro waxaana alla rabay subxaana watacaala inuu muujiyo kuwa mu'miniinta ah iimaanku kuwuu ka dhabtayay rag baa ku soo baxay iimaankoodu meesha tan waxa kaloo alla rabay waliyaclam aladiina naafaquu inuu alla muujiyo baa layidhi kuwa munaafiqiinta ah kuwii lagu yidhi waqiila lahum tacaalaw qatiluu fi sabiili ilahi wadfacuu kuwii la yidhi waa kaalay oo dagaalama ama ilahay dartii haddaydan u dagaalamayn kaalayo magaaladiina difaacda waxaa la yidhahdaa weeraha kan waxaa kulahaa cabdillahi ibnu camar ibnu xaraam jaabir ibnu cabdillaahi abihi cabdillahi ibnu camar riwaaye mursalo ibnu isxaaq uu warinayo can shuyuukhii uu ka warinaya wuxuu tilmaamaya markuu ninkani ciidanka la buxuu cabdillahi ibnu xaraam ka daba yimi cabdillahi ibnu camar ibnu xaraam isagoo raba inuu qanciyo oo soo celiyo ciidanku ay dagaalka galaan laakiin way diideen si walba war haddaydan xataa jihaasamayn buu ku yidhi oo ilahay dartii u dagaalamay waa magaaladiin iyo kaale madiina difaaca oo tolkiin iyo dadkiina wax ka difaaca wax walba way diideen waxaa la yidhaha intuu iskaga noqday buu wuxuu yidhi abcadakum allah acdaa allah fasayugni allahu cankum nabiya allaha idin fogeeye alla colaa cadowgii baa tihiine ilaahayna nebigiisa wuu idinka hani yeeli doonaa cid idinka idiin dhaanta ayaa ilaahay subxaana watacaala nabigiisa usoo siin doona walidalika aayaadkani waxaa la yidhahaa aqwaashii sheekaasay tilmaamaysa tacaalow qatiluu fi sabiili illah aw idfacuu buu lahaa war kaalayo ilaahay dartii u dagaalama ama kaalayo magaalada difaacda qaaluu law naclamu qitaala latabcna meesha dagaalma jira bay dhahan haddaan dagaal ognahay waa idin soo raaci lahay ilaahayna wuxuu yihi hum lilkufri yawmaidin aqrabu minhum liliiman maalintan xagga gaalnimaday uga dhawaayeen iimaanka baa ilahay yidhi afka waxay ka leeyihiinna dhab maahe qalbiga wax kalaa ku jira baa ilahay leyo qarsoon waa munaafiqnimo ay qarsanayaan ilahayse waan og yahay waxay qarinayaan baa alla leeyahy subxaana watacaala tani waxay abuurtay markii ciidankii saddex meelood oo meele ay hadhay waxay abuurtay baa la yidhaahdaa dadkii ducafaa liimaan yara ahaa ama shaki ku yaraa in dadka badh uu laabtooda wax soo galaan marka koowaad ciidankii muslimiinta way isqabteen ba la yidhi waxay yidhaahdeen waa nimankan munaafiqiinta hadhay iyagaba maku bilowna saxaabadii badh baa tidhi intaynan gaalada laynin kooxdana ka bilowno warkuba ha yaraadee qolana waxay idhahdeen kooxdan waa munaafiqiin waa iska dayna waxba la dagaalamayna inaga sii daayo labadaa ra ayaa yimi waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya famaa lakum fi lmunaafiqiina fiatayn wallahu arkasahum bima kasabu baa ilahy famaa lakum fi lmunaafiqiina fiatayn war nimanka munaafiqiinta maxaa laba kooxood ugu noqoteen ba la yidhi subxaana watacaala kuwan ilaahay baa halaagaye waxba laba kooxood ha ka noqonina munaafiqiintii noqoshaday noqdeen mujtamacii dad bay niyadoodii wax ku soo rideen walidalik baa laba qabiil laba reer oo kamida saxaabadii meesha maraysay ayaa shakiye oo yii de ciidankii baa diintani noqday inagu maxaynu ka dagaalamayna war inana ma iska hadhnaa laba qola iswaydweydiiyey laakin ilahay baa sugay subxaana watacaala iyo waxay dhahay war waxaasi waa dullinime aan dagaal galno nimankan waxba raaci mayne waa banu salima banu salima oo reer khasraja iyo banu xaris oo awsa aws iyo khasraj laba reer oo kamida iyagana waa ka qur-aanka ilahay tilmaamaya yani meesha tan wixii ka dhacay oo dhan xataa quluubta dadka wixii ka dhacay baa ilahay ka waramaya waqaa'icu siira waxay waxa kale kaga gedisan yihiin dadku waxaa laga yaabaa inta badan inay kaaga waramaan dhacdada muuqaalkeedii hebelle waa la dilay hebelle wuu dagaalamay hebelle caynka buu yeelay laakiin ilaahay wuxuu ka waramaya quluubtu xataa say isu rogrogaysay mawaaqifta markii la taagnaa rabbu meeshuu kala taagnaa iyo kolaba siday ufakeraysay baa ilahay ka waramaya idan kitaab taariikh laga akriyo qur-aanka ugu fiican siira wax laga akriyo qur-aanka ugu fiican waayo waxaan dad ka waramin baa ilahay ka waramaya subxaana watacaala walidalik ba ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay id hama aa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhumaa baa ilahay id hama aa'ifataani minkum markay ku hamiday baa ilahay leeyay subxaana watacaala waxaad xustaa markay ku hamiday laba kooxood oo idinka idinka mid iyana inay fashilaan baa ilahay laakin ilahay wuxuu leeyay wallahu waliyuhumaa qoladan iimaan baa ku jiray shayaan baa wax warwariyey iyagu munaafiqiin may ahayn dabeetana ilahay baa wuxuu leeyay wallahu waliyuhuma kuwan ilaahay baa subxaana watacaala u gargaaray oo weligooda ah kooxdaa munaafiqiintii saasay ku hadhay muslimiinta intii kale soo hadhayna hore ayay u socdeen mawqaca shaykhayn la yidhaahdo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa ciidankiisii ku ururiyey ciidanka intii soo hadhay markuu halkaa isugu keenay ayuu nabigu ciidanka wuxuu aaday wixii aan dagaalgeli karayn si uu u celiyo waayo dadka meesha maraya waxaa ku jira dad wada janno doonaya yani waxa u muuqda munaafiqiinta gaaladan baa u muuqata iyo dagaalkan saxaabadana waxa u muuqda jannada iyo waxa waxa ka dambeeya gaalkan iyo awoodiisan iyo waxani ma ahaba waxa u muuqanaya ee waxa u muuqda wax ka dambeeya jannooyin carduha samaawaat walard oo ilaah iyo rasuulkiisaba sheegeen baa u muuqda walidalik meesha waxaa maraya dhalinyaro yaryar oo aan qaan gaadin oo iyana jihaad raba iyo ilahay dartii inay u dhintaan nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu soo bandhigaa la yidhi dhalinyaradii yaryaraa wixii afariyo toban jiradii iyo wixii ka yaraa ayuu yidhi iyagu waa caruure ha noqdaan dagaalka iyay gelin laakiin waa loo loolamaya waxaa la isku dayaya in nabiga la qanciyo alayhi salaatu wasalaam waa la yidhaha raafic ibnu khadiija nin la yidhahda wuxuu yidhi anigu bahalkan gamuunka la yidhaaho saxaabadan waaweyneba igama badiso leebkiiyo qaasada hadduu qaado baa la yidhi khatar buu ku ahaa wiil yarna wuu ahaa saxaaba marka waxa yidhaha ilahi rasuulkiisa raafic ibnu khadiij isagu waa dagaalyahan bahashan lama seega halku ku gane isaga sii daa baa la yidhi raafic buu nabigu soo daayey ba la yidhi alayhi salaatu wasalaam oo la yidhi waayo adigu ciidanka raac samurat bnu jundub saxaabi yaroo kaloo la yidhaha meesha jooga wuxuu yidhi ilahi rasuulkiisiiy aniguna raafica aad sii daysay un haddaanu iskalo dhulkun baan dhiga anaa ka xoog badan mar haddaan ana raafic ka xoog badnahay halay sii daayo waxa la yidhi ballagdama raafic buu la legdamay isna raafic ibnu khadiijo dhulku dhiga waxaa la yidhaahna waaya yani waxaad arkaysaa dadka kani munaafiqiinta cabdillaahi ibnu ubay iyo saddex boqol oo nin oo la socda dib bay u noqdeen iyagoo le meeshan dagaalo kama jiro kuwanina iyagoo caruuray waxay isku haystaan halaygu daro aan dagaalka galo halaygu daro idan waxaad arkaysaa iimaanku inta uu bedelo iimaanku qof yar iyo qof weyn cidduu galaba rijaal buu ka dhiga kuwa ilahay lahaa rijaalu min almu'miniina rijaalu sadaqu maa caahadu allaha calayh qofka haddii iimaan qalbigiisa dego oo ilaahay rumeeyo oo uu janna u muuqato adduunya wuu ka quustaa markaa adduunya wax weyn lama aha sidaa awgeed ayuu labadaa saxaabi soo daayay riwaayadka qisaska ka warrama ahlu siir oo dhan baa inta badan soo naqliya laakiin min xaysu sanad ma xoog badna laakiin waxaa la hubaa in bacd saxaaba uu celiyey masalan cabdillahi bni cumar in maalintaa la reebay iyadoo saxiix riwaayad saxiixa kusoo aroortay cabdillahi bni cumar ibn lkhataab inuu kamid ahaa yaryarkii maalintaa la celiyey ee la yidhi idinku dagaalka ma geli karaysaan ciidanka intii hadhay wixii sibyaan iyo caruur ahaa markuu celiyey intaas labadaa nin un bay sheegeen ahlu siira wax yar oo uu nabigu calayhi salaatu wasalaam soo daayey maanta waxaad arkaysaa goobaha dagaalku duwalku yani waxay sameeyeen qanuun litajniid shaqo qaran ama waxa kala samey qanuun litajniidku dunida o dhan bu ka jira dadka dhalinyarada wadanku leeya o dhan in lagu qasbo inay askar soo maraan ama duwalka aalimiinta ahi dadka intay soo raafaan bay dagaalka geeyaan dunida o dhan waa waxa aana nimanka dictatorska intay dadka raafaan bay goobaha dagaalka geeyaan kuwana waxaad arkaysaa nebigu siduu u tarbiyeeyey war ka jooga baa lagu qasbaya yani kuwii tarbiyadii nebiga qaatayna joogaa lagu qasbaya kuwa kale dhulka aalimiintu ka jirtana dadka dagaalada waa lagu qasbaya qasab iyo xoog baa lagu geynaya askar baa geynaysa nabigu alayhi salaatu wasalaam ciidankiisii buu soo kaxeeyey markuu halkaasi soo bandhigay wuxuu keenay buurta uxud dhinaceeda wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ciidankan u dagaal geliyay qaab uu safay dhabarka wuxuu u saaray buurta uxud ciidankiina wuxuu usoo jeediyey xagga magaalada madiina taa macnaheedu waxa weyaan ciidankii gaaladaba xagga magaalada madiine kasoo xiga iyagu way weydaarteen buurta uxud bay tageen buurta uxud iyo waxa ku siman ayay dhabarka uga dhigteen meelteeda maadaama labada ciidan ay kala badan yihiin waa in taktiik dagaal lagu daraa si wax la ysaga dhicin karo nabigu calayhi salaatu wasalaam buurta uxud buu markaa dhabarka saaray xagga magaalada madiinena ciidankiisii uu usoo jeediyey wuxuu kaloo sameeyey konton nin oo gamuunleey ama qoladan leefkiiyo kaasada gani taqaana ah oo wato cabdillaahi ibnu jubayr saxaabi la yidhaahdo waa uxud bay ka soo jeeda wuxuu ugu talagalay nabigu alayhi salaatu wasalaam inay muslimiinta dhabarka ka ilaaliyaan oo aan fardoolaydu markaasi dhankaasi ka soo gelin wuxuu ku adkeeyey nimankaasi nebigu war haddaana aragtaan sida xadiidka bukhaari dhigayo in ra'aytumuna taktafana ayr haddaa aragtaan iyadoo shimbiruhu haadu iyadoo nagu dhacaysa haddaa aragtaan buu nebigu yii falaa tabruxuu makaanakum aada meeshiina idinku ha kasoo kicina haddaa aragtaan iyadoo nalaleeyey oo haadu nagu dhacayso ha kasoo dhaqaaqina idinku buurtiina buu nebigu ku yihi wain ra'aytumuna hazamna alqawma waawطa'naahum falaa tabraxuu makaanakum haddaa aragtaan ragga anagoo jebinay oo dhulka dhignay haddaa aragtaanna idinku meeshiina ha kasoo kicina nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankan rumaada ah wuxuu ku adkeeyey hal shay oo ah inay gamuunkooda halkaa la fuushanaadaan oo ciidankaa dhabarjibinun iyagu ay ka ilaaliyaan oo fardoolaydu ciidanka maadaama laga tiro badan yahay weji qura hadii loo sameeyo saf qura laga dagaalgalo xataa saddexda kuna nina kaasoo horjeeda meel qura ay kaala wada dagaalamaan inaana helin ba ubadantay laakiin haddii loo ogolaado inay dhan walba kaa soo mari karaan waxa weeyaan dhan walba dagaalku uu kaaga soconaya markaa ciidan badan baa kula dagaal galaya sidaa awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday buurtan iyo xaggeedan dabo dhan inaan cidiba ka soo geli karin fardaha iyo waxa soo galayo dhanna in la joojiyo nimankaasi kontonkaa nin inay ku filaadaan in waxbaba ay xaggaa kasoo wareegaan oo iyagu ay adeegsadaan maadaama ay meel sare fushan yihin oo aan farasna soo gaadhaynin inay gamuunkoodaas un adeegsadaan oo wixiis idhahdaa meeshaa soo maraba inay celiyaan madaaficdooda ku garaacaan waxaanu nabigu faray calayhi salaatu wasalaam markaa hadday guulaystaan iyo haddii laga guulaystaba inay meeshooda joogaan markaynu istraatiijiyada dagaale meesha tan eegna macnaheedu waxa weyaan dhulkii koreeyey oo dhan muslimiinta jooga waadiyadii hoose ee dhankan madiine xigayna waxaa looga tegay dagaalada riwaayada daciifa aan xoog badnayn waxay sheegayaan in yani markaan leeya daciif waa mursal sanadkiisu inta hore waa ka saxiix laakin marasil suda oo aan xoog badnayn weeyaan dagaalku intaanu bilaabmin baa la yidhahda waxaa dhacay mubaaraza mubaarazadaasi waxaa usoo baxay baa la yidhaahdaa ninkii calanka u siday nimanka gaaleed oo طalxa bn cثman la yidhaahdo xaamil liwaa mushrikiina iyo cali ayaa isu soo baxay baa la yidhahdaa cali baa markiiba dilay si kale haddaynu tilmaamno ahlu siyarku meesha tan waxay tilmaamaan mubaarazaad aad u tiro badan leh waxay dhahdaan nimanka mushrikiinta ah abu sufyaan baa markii hore soo boobiyo wuxuu ku yidhi reer banu cabdidaar niman la yidhaahdo calanka quraysheed iyaga xaq ulahaa baynu inay sidaan cid kale inay dagaal galisa xaq ma lahayn laakiin maalintii beder baa la yidhi markiiba kuwii calankooda sidiya wixiiba waa la laayuun markii la laayayba calankiiba cid qaadaa la waayey ciidankii u kala fardhaday abu sufyaan wuxuu yidha la yidhi beri maalintii horana ceebayseena calanka iska keena si uu u dhiirri galiyo nimankaas ma calankaanu hiddo ulahayne ilaa iyo jadka jad anagu haynay baanu maanta cid u dhiibna waa ku dhimanaynaa bay yidhahdeen ba la yidhi culamada siyer markaa waxay sheegaan maalintaasi nimanka calanka haystay ee mushrikiinta inay aada u dagaalameen laakiin mubaarazaadkii koowaadna muslimiintu dagaallo xoogan zubayr ibn alcawaam iyo raggaasa u baxay baa la yidhahdaa kii koowaad awrku kala soo degay bay yidhahdaan oo wuu gawracay dabeetana lix bay sheegaan isku reer oo meel qura lagu gawracay laakiin maan arag wax riwaayado asaxayo badan oo tilmaamaya inkastoo mar haddaan masaa'il caqiidi iyo shareecatoon aanay ku sugmaynin waa xadis walaa xaraj haddii la sheegana badan maaha ala kuli xaal waxay riwaayaadka daciifka tilmaamaan mubaaraza inay dhacday laysu soo baxay raggaasi ay isgaleen laakiin kuwii mushrikiintaa la laayay waxay kaloo riwaayaadkaasi sheegaan ninkii la odhan jiray abi camir alfasiq abu camir alfasiq nin loo bixiyey abu camir arahib baa la yidhaha waa nin aws ka tirsan nimaynu arki doonno aabbo u yahay xanzala ninka la yidhaha hasiilulmalaaika ninkay culamada siira ku tilmaamaan waa ninkaa aabihii laakiin iimaanba halkan kala mariyey midna waxaynu arki doonaa isagoo caruusa oo haweentiisii la jooga inay yeedhu dhacday oo dabeetana inuu muqubaysto haleeli waayo kasoo booday intuu hubkiisa soo qaato dagaalka halkaa ka geli doona midna wuxuu ku maqnaa safaru quraysh soo dagaal gelinaya u leeyahay kaalaya quraysh ee dagaalama wuxuu kaloo leeyahay magaalaashii haddaan tagana abu camir waxaa la odhan jiray abu camir arahib baa la odhan jiray filjaahiliya buu tanasara ayuu cristan qaatay markaa nin cristana buu noqday ninka kani maadaama uu nin cristana noqday wuxuu colaad badan buu islaamka u qaaday laakiin wuxuu u baxay in uu islaamka kusoo dagaalgeliyo quraysh marka wuxuu ka mid yahay raggan quraysh muddada ku maqnaa isaga iyo nin kale aynu arki doono isna la dili doono yahuudiya kacab ibnal ashraf la yidhaahdo nimankaasi madiinay ka tageen waxay qabteen marka waxaanay u tageen inay dagaalgeliyaan quraysh oo la booriyo la yidhaha ka kaca abi camir ra'yi labaad buu wado ah maadaama nin awsa ahay markaan meeshii tago tolkay inaan u gacan haadiyaan baa ku filan buu leyay maxamed cidi ku hadhi mayso aniguun igu dhiga meeshii markaan tagaa inaan gacan haadinayay wuu yimi waxaa la yidhahdaa markaan da ciidamadu isu safteen ayuu soo baxay isna isagoo le tolkay me meesha ha laga soo yaaco waxay ku yidhaahdeen abu camir alfasiq akhzaaka allah baa la yidhi alle ha ku hoojiye adna meeshaad socotaa baa la yidhi cidi waa usoo bixi weyday oo cid baa raaci weydey ninka arqabahan isagu rabshadiisu may hadhin ee waa masjidu diraarna ninka ka mas-uulka ah yani markii dambe meeshan dagaaladani dhaceene la kala tegayna wuu baxsaday romanska ayuu tegey romansku kasoo taaliibka kasoo sameeyey qolada munaafiqiinta ee reer madiina waa ninkii kusoo xidhmay waa kii yidhi meel aan kasoo duulimaa tagnaynoo sameeya masaajid bay yidhahdeen aan ku magacaawno masjidu diraarka qur-aanka ilahay kaga waramayo waa kooxdii samaysatay cala kuli xaal abu camir alfasiq wuxuu isku dayey inuu goosto muslimiintii gaar ahaan nimankii reer awsa uu la tolahaa meesha ka soo baxa buu yidhi cidina waa u dhegtaagi weyday dagaal aad u adag baa maalintan markaas bilaabmay nimanka mushrikiinta waa lasoo tirtirsiiyey ta kale raggan meesha maraya waa raggii aabbayaashood laalaayay waa cikrama iyo khaalid iyo yani ragga kan aabbayaashood iyo walaaladood iyo adeeradood iyo odayadii qorashado o dhan baa tegey saa daraadeed safwan ibnu moy dhammaantood meeshay marayaan quraysh way ka go-antay markan inay dhintaan muslimiintana way ka go-antay ixda alxusaneyeyn in midun la helo in la janno galo ama in la guulaysto waa ka go-antay labada ciidan markaasi dagaal aad u adag baa dhacay baa la yidhaha dagaalka waxaa la tilmaamaa xad yani calankii bay yidhahdaan mushrikiinta ilaa lix nin ay u kala dambeeyeen oo mid kasta oo taaga gambasha laga dhigo oo ku kala taago ay iyana dhaqaaqi waayeen iyadoo la laynayo calanku yuu dhulka gaadhin la yidhi muddo markuu dagaalku socday oo aad u kululaaday oo meeshu dagaaladu ay aad u adag yihiin waxaa la yidhahdaa maalinta nebiguna alayh salaatu wasalaam siduu saxaabada u boorinayay intuu seef soo saaray buu yihi man yaqud haadi waryaa tan xaqeeda ku qaadanaya buu nebigu alayh salaatu wasalaam seeftan yaan udhiibaa buu yihi waxaa la yidhi nin waliba wuxuu damcay inuu nebiga alayh salaatu wasalaam seefta u tilmaamayo maanta ka qaato oo ku dagaalgalo ana ana ana baa la yidhahdaa markaasuu nebigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam man yaakud bixaqi seeftan qaadasho qura maaha yaa xaqeeda ku qaadanaya xaqeeda ayaa ku qaadanaya markuu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam xaqeeda ayaa ku qaadanaya la yihi faaxjama alqawm ayaa dadkii markaa dib isu soo tagay seefta ayaa qaadanaya marka nin waliba keen buu yihi markuu yihi kumaa xaqeeda marinaya ayaa dee waa su-aal weyn xaqan uu nabigu ka doonaya alayh salaatu wasalaam in seefta la mariyo saxaabi abudujana la yidhahdo ansaarta kamid ah oo raggii dagaalada aadka ugu caanka ahaya taarikhda carbeed rag baa jira goobaha dagaaleed ku caanbaxay rag baa jira taarikhda carbeed marka laga warramaya yidhahdaa ninkaasi ku nin buu udhigmi jiray goob dagaal markuu isa soo taago yani raga aan daalina jirin waabana jirin cidina riixi kari jirin baa jiray oo laga gaban jiray abudujana ragaas buu ku jiray taarikhda carbeed caanka ku ah abudujana saxaabiga la yidhaha ansaartu ka mid yihi marka ayaa yidhi ana aakidun bixaqiha ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisiyo tan maanta ana xaqeeda ku qaadanaya wuu qaatay xadiidka saxiixu muslim ku yaala uu tilmaamayo fafalaqa bihi haama lmushrikiin buu leeyahy xadiidku wuu qaatay dabeetana madaxyadii mushrikiintu ku kala dhambalay baa la yidhahda waxay culamaai taarikh wariyaan goobta dagaaleed markuu yimaado sheekha kan abudujaane la yidhahda wuxuu calalahaan jiray bay yidhahdaan casaaba xamraa weer cad waa la yidhahdaa budajaane maalintu weerka cas qaato waxa la odhan jiray waa maalin uu ku talagalay geeri noqosha inaanay jirin baa muuqata weliba bay yidhahdaan goobta dagaal mashiyatu tabaktur buu isticmaali jiray yani goobaha dagaalka ee culamaa taarikh wariyaan markuu yimaado tabaktur yani faanfaan buu samayn jiray dee nusuustana culamadu waxay yidhahdaan waa meelaha kule faan ku banaan yahay khilaaf shariica faan ma banaana laakiin goobta bay yidhahdaan gaalada la jebinayo ee caynkaasi ee la isku hayo meelahaas bay yidhahdaan faanka iyo tabakturka waa ka banaan yahi bay yidhahdaan abu dujana waxaa la yidhahdaa wuxuu kamid ahaa maalinta tan dagaalkaasi dhacay raggii sida hayru caadigaa u dagaalamay ilaa xad kacb ibnu malikiyo laga sheego wuxuu lahaa nin baan arkay mushrikiinta kamid oo dadka dhigdhiga iyo dhulka markaasaan waxaan arkay bu i xagga muslimiintana nin kale oo gaalada dhigdhigaya markaasaan ihi bu i ilahu labadaa isku beeg labadii isku soo socdaan arkay bu i markaan isu qiyaasa haddana waxaan arkay bu i ka muslimiinta hubkiisa uu yaryahay laga hub iyo malaha muuqaal fiican yahay baan arkay bu ihi ilaahay baa labadii isku beegay bu ihi umabuu kaadina markiiba waxaan arkay bu i mushirkiiyo dhulka la dhigay dabeetana intuu iska rogay bahalka ayuu yihi kacaba waa abudujana bu igu yihi bu yihi ninkaa sidaa wahle waa culamaai taarikh wararkay wariyaan wallahu aclam bixaqiiqatiha cala kuli xaal culamaai taarikh warar badan bay sheegaan oo goobtan dagaaleed ka dhacay ragga maantan xooga u muuqday waxaa kamid ah xamza bin cabdilmualib oo la yidhaahdo labadii goobtii hore bederna waa raggii ugu adkaayee dagaalada ugu badan geystay maalinta tanna dagaal aad u badan baa ka muuqday ba la idhaha waa la idhahdaa nin la yidhahda suba ibn cabdilcuza ayaa mubaaraza yidhi hala isoo baxo dabeetana waxa u baxay baa la yidhahdaa xamza ibn cabdilmualib markiiba uu ka takhalusay wax badan ba iskumay raagin dagaalkan markuu muddo dagaalamayey waxa ku jiray ba la yidhahaa dhanka gaalada ninkii la odhan jiray waxshay waxshi adoon buu ahaa uu leeyahay jubayr ibnu mucim ninka la yidhaahdo jubayr ibnu mucimna adeerkii faima ibnu aday ayuu beder ku dilay xamza raggii beder gaaladu waday waxaa kamid ahaa ninkan adeerkii ruma dabeetana ninkan ba wuxuu ku yihi waxshi nin xabashiya buu ahaa oo hootada sida loo galo si fiican u yaqaana hootadiisa sida loo rido si wanaagsan u yaqaana waxshibu wuxuu ku yihi maanta haddaad xamse soo disho oo ad adeerkay ugu aarto waad xor baatay sida xadiidkii bukhaari tilmaamayo waxshi wuxuu leya anigu dagaalkaan imi anigu aan dan kala ka lahayn inaan xoroobo mooyaane anu gaalkan iyo muslimkan iyo waxa isdilay o dhami shaqadayda may ahayn laakin waxaan u socday bu leya inaan xornimo aan helo xornimadayduna waxay ku xidhnayd bu leya ninkaa la yidhahda xamze inaan dilo dabeetana dagaalkaan imi markaasaan ninkii eegeegay bu waxaan arkay siduu wax leeyahay dabeetana waan u adkeysan kara waa ninkan nin la waajihi kara maahe meel baan iskaga gabaday bu yihi dhagaxoostii ayaan galay bu yihi maca hootadaydii yara anigoo iska sita ninkii oo dadkii laynaya oo gumaadaya ayuunbaa agtayda kasoo dhawaaday bu yihi markaasaan arkay bu yihi dabeetana hootadaydii intaan u lulay ayaan kala bogtay bu yihi inaan meel halista kala helo halkaa gubaarka korkiisa ayuu hootada kala helay xagga kalu ka tuuray xamzena waxaa dilay markaasi waxshay ninkaa la yidhahday adoonkaabaa ku xornimo qaatay umuu soo bixine wuxuu ku dilay gaadidaasi iyo hootada uu ku ganay ayuu xamzena meeshaasi ku shahiidnimo qaatay marxalada tan maslbelina way badan yihin weli marxalada tan dagaal aada u badan ayaa ka dhacay muslimiin badanina waa ku shahiidoobday ragga ku shahiidoobay dagaalkan mintiday ee dhaqaaqi waaye waxaa kamida isaguna saxaabigii la odhan jiray muscab ibn cumayr daaciyat lislaam reer madiine ninkii diinta xooga u baray intaanu nebigu iman alayhi salaatu wasalaam ee muscab ibn cumayr la odhan jiray ahna ragga ilahay dartii u geeriyooday ayaa isna kamid ah khabaab ibn lrt ba wuxuu lahaa khabaab ayaa wuxuu lahaa nabiga alayhi salaatu wasalaam baanu la soo hijroonay nabiga alayhi salaatu wasalaam baanu la soo hijroonay annagoo ilahay wejigiisa doonayna dabeetana fawajaba ajruna cala allah ilaahay baa subxaana watacaala ajarkayga aanu ku yeelanay buu yihi lakin famina man mada waxaa naga mida buu lahaa qaar tegay oo lam yakul min ajrihi shaya oo wixii uu ajar ilaahay dartii u shaqaysanay aan dunida waxba kaga cunin ee ilaahay aakhiro ugu dibdhigay khabaab wuxuu lahaa wa kana minhu muscab ibnu cumayr raggaa wixii ay ilaahay dartii u shaqaysteen aan adduunka waxba ku helin aakhiro ilaahay ugu dibdhigay waxaa kamid ahaa buu lahaa muscab ibnu cumayr waayo muscab ibnu cumayr maalintaa beder markuu shahiidoobay ee la rabay in la aaso ayaa waxa la waayey maro lagu kanfaba maro yar buu sitoo hayda oo haddii xagga hoose laga saarana qaarka sare qaawisma haddii xagga sare laga saarana qaarka dambe ayaa qaawisma wuxuu leeyahy ninka kan islaamka sidaa ugu soo dadaalayay hanti wuxuu ka watay buu leeyahay maradaasi waa woodi kari waa noqon kari weyday xataa wax lagu wada kanfan noqon kari weyday nabiguna calayhi salaatu wasalaam maalintaasi sida xadiiskii bukhaari tilmaamayo wuxuu yihi waxaa madaxa marada u saaro cagaha iyo intaa dambe idkhir ka saara buu lahaa idkhirku waa geed yaroo iska udgoon oo cad oo markuu engaga cadaada marka kaas inta dambe u saara buu ku tilmaamayay muscab ibnu cumayr wuxuu kamid ahaa goobtan raggii xooga u dagaalamay ee raayada muslimiintana siday dabeetana wuu shahiidoobay dabeetana raayadii waxaa qaaday markii isagaa la dilay caliy bn abi aalib ayaa liwaagii muslimiinta ama calankii muslimiinta markaa calaa qaaday baa la saa marsalka saciid ibn musayib uu sheegayo waxaanu kamid dagaalkani markaa wuxuu u socday qaybta hore oo dhan guul ay guulaysanayaan muslimiintu waana ka ilaahay qur-aanku tilmaamaya walaqad sadaqakum allahu wacda id taxusuunahum biidni ilahay subxaana watacaala yaboohiisii waa idiin dhabeeyey ba laleeyahy markaa gumaadayseen ba laleeyahy subxana wataala ilahay idamkii markaa ku gumaadayseen muslimiintu si fiican bay marxaladan hore gaalada u laayeen dabeetana waaba la kiciye waxay noqotay in gaaladii safkoodii hore la kiciyo oo taladu ay ka qaldanto oo calankii uu dhaco oo mashaakil oo dham ay ku timaado nimankii uu nebigu xagga dambe saaray calayhi salaatu wasalaam ee saxaabadii uu hogaaminayay cabdillahi bnu jubayr saxaabiga la yidhaahda ayaa waxay arkeen gaaladii oo yaacday iyo waxay siteen oo ay tuurayaan oo ka yaaceen dabeetana intay isu dhawaaqdeen bay dhaheen alhaniima alhaniima ahara asxaabukum famaa tantadiruun war haniimada haniimada aan gaadhna bay idhahdeen guulayste saxaabadeena iyo maxaa sugaysaan yani raggii la jabiyo guulaysanaye maxaa sugaysaan aan haniimada wax ka boobno cabdillaahi bnu jubayr ayaa wuxuu ku yihi anasitu maa qaala lakum rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam war miyaa ilowdeen wixii ilaahay rasuulkiisu idinku yidhi waa saa xadiidka bukhaari sheegayo miyaa ilowdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisii buu ku yidhi qaaluu wallahi lanaatiyana annaasa falanusiibana min alhaniima umay dhagraareen waxa dha wallahi dadka u tagne oo xoolaha qaybtayada qaadane bay dhahdeen naga tag way dhegaysan waayeen waxaa la yidhahdaa cabdillaahi koox yar baa ku hadhay toddoba meelahaasay sheegaan culamaa taariikh koox yar baa ku hadhay intii badnaydna waxay tidhahdeen haniimada wax ka gurta oo way soo yaaceen riwaayo mursalo sida uu leeyahay ayaa waxay sheegaysaa markii ay nimankaa rumaadii meesha ka soo baxeen ayuu khaalid bin waliid oo ciidankiisii u jaanis lahaa ayaa arkay in meeshii jaanis uu jiro fursad inuu helay dabeetana fardooleydiisii buu dhan ula baxay baa la yidhaahdaa xaggii dambe ayuu ka soo wareegay cabdillaahi bnu jubayr iyo koox yaroo aan badnayn oo lix meelaha toddoba kala ah ayuu meesha ugu yimid intii uu soo laayay iyagu waa dagaalameen ilaa intay ka shahiidoobayeen laakiin kooxda wuu wuu laayay dabeetana wuu soo dhaafay markuu soo dhaafayna dagaal ayuu muslimiinta iyo xagga usii ereysay wax ayuu xagga dambe kaga soo bilaabay gaaladii horena waxay aragtay in muslimiintii xagga dambe dagaal kaga soo jiro mid baa calankii dhulka ka qaado kor ugu taagay dabeetana waa isu soo noqdeen oo waa isu soo habar wacdeen muslimiintii dagaal labaad baa lagu soo rogaal celiyey oo labada dhanba lagaga bilaabay xagga dambena lagaga yimi xagga horena lagaga yimi istraatiijiyadii dagaalka ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhigay na way baaba'day waxa soo baxay markaa khad cusub oo ah in qiyaadadii ciidanku ay lunto qaabkii loo tawjiihiye loo dhige loo dagaalgeliye way ka baxeen dhan walbana waa laga soo galay muslimiintiina dhan walba waa lagaga yimi idan muslimiintii waxay marka kan dagaalameen biduuni takhtiif ninba un intii ka horreysay unbuu seefta ku dayay taasi waxay noqotay marka xataa iyagii inay iskala garan waayaan oo muslimiintu xataa dhexdooday wax iska dileen markay waxba kala garan waayeen dadka la laaye waxaa kamid ahaa ee muslimiinta ahaa ninkii la odhan jiray alyaman xudayfa bn lyaman abihi labadii nin aynu ihi azwatu beder gaaladay waxay kula soo heshiiyeen madiinuun baan ku soconaa ee uu nabigu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam haddaa u ballan qaadeen inaydan dagaalka la soo gelin iska jooga ilahay baan u tala saaranayahay ninkii dhalinyarada aha mooyaane waa odaygii xudayfa wuxuu arkay aabihii oo seefta lagu boobayaba oo aan la garanaynin waayo waa nin magaaladana qariib ku ahaa oo aan dadkii u dhashayna kamid ahayne muhaajiriinta ka tirsana dabeetana saxaabadu u qaybiyey waa aabe war waa aabe war waa aabe intaan dhawaaqiisiba cidi u dhegtaagin ayaa horta odaygii laga takhalusay isaga waa la dilay yakfir illaahu lakum wahuwa arxamu raaximiin weedhaasu ku dhawaaqayay baa la yidhahda isaguna ilaahay ha idiin naxariisto isagaa naxariis badane saas buu xudayfa lahaa markuu arkay aabbihiyo ay madaxa ka jareen muslimiintii iskala garan weyday ayaa odaygaa dishay muslimiintii dagaalyahanimadoodii tirada badnayd iyo dagaalka xaraaradii ay u qabeen waxba kamay tarin markii nidaam la waayey yani umamku geesinimada dadka qura laguma dagaal galo ee waa inuu jiraa takhtiid iyo nidaam ummadda ay u dagaalgalaysa iyo kala dambayn iyo qaab loo dagaalamayo dii nin waliba maalintu muraaqoodo u seefta la boodo yidhaahdo waa jihaade hala wado wuxun bay u ekaan doontaa un nin ba in meeshiisa uu ku ama shahiid ha noqdo ama kale ha noqdo nin ba inay meeshiisa nafta kaga bixi doonta idan asalku wuxuu ahaa inay dadka muslimiinta khia muxkama ay ku dagaalgalaan khidadii markii la waayey waxa dhacday in muslimiintii ay iskala garan waayaan gaaladiina inay dhan kasta kaga timid in markaasi miidaanka la waray inuu xataa lumay xidhiidhkii iyaga iyo nebiga ka dhexeeyey calayhi salaatu wasalaam in xataa la kala googoostay oo maadaama ciidankii dhan walba laga soo hareereeyo oo la isdhexgalay in gobol yaroo walba in yarba dhan loola foqay oo in walba ciidan ka tiro badani markaasi ay dhan ku weeraaratay weedh baaba haddana yeedhay odhan inta nebigiina waa la dilay calayhi salaatu wasalaam xataa nebigiina la dil ayaa soo baxo mushrikiinti isgaadhsiisay markii ay kelimadaasina soo baxday ciidankiina qiyaadadii lunteen la waayey ciddii amar siin lahayd qaabkii loo dagaalgelayay sufuuftiina ay luntay gaaladiina lagu dhex googo-ay oo iniba dhan gashay ayaa waxaa ku dhacay ciidankii haziima nooc min ah walidalik ba saxaabadii bar way yaaceenba meelun bay jeexdeen unoo lafahooday la baxeen dabeetana ciidankii yaacay bad buurihii bay dib u koreen oo ay dib ugu noqdeen buurtii bay dib isaga korkoreen iyo meelihii shacaabiga iyo meesha buura yaroo tiro badan bay leed buurihii baa la iska korkoray qaarkood meel bay ka qaarkood jeexeen oo magaaladii madiina dib isagaga noqdeen ilaa iyo magaaladii qaarkood dagaalkii bay halkii kasii wadiyeen oo umay kaadinin yani ciidanku mar hadduu ka lumo talada iyo maamulka iyo wuxuu waa wax ku dhaca idan waxay noqotay koox waliba uu sidii la noqotay ama ula muuqatay un inay samayso koox iska badbaadoo yaacday oo madiine orad ku gashay olaba markay maqleen nebigii dhimt dhimayba intay dagaalkii dhan uga baxeen buurta iska fulan buurahooda iska fadfadhiistay oo dagaalkii un xaggaa uga baxay iyo rag iyagu geerida door biday oo yidhi haddii nebigiiba dhintay isaga dabadeed noloshu maxay taraysaa dabeetana waxay yidhahdeen anana ilaa iyo intaanu ka dhimanayno waa wadaynaa dagaalkii joojin mayno ragga sidan lahaa waxaa kamid ah anas ibnu nadar oo ahaa raggii maalinta dan dagaalka aadka u xooggala muujiyey waxaanu kamid yahay raggii aan beder ka dagaalgelin ee dagaalkii beder u dhaafay laakiin u ciil qabee lahaa ilaahay mar uun dagaal dambe oo gaaleed oo laysugu imanayo allah ay tusiyo wuxuu odhan jiray baa la yidhahdaa wallahi lain araniya allahu mashhadan maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam layuriyana allahu kayfa asna ilaahay baan ku dhaartay haddii ilaahay goob kale aniga iyo nebigana soo wada xaadiriyo ilaahay wuu tusi doonaa waxaan sameeya buu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha isagoo dagaalamayo dagaalka waduu soo maray koox muslimiintii kamid oo iska fadhfadhida oo le meel iska fadhiisatay markay maqleen nebigiiba la dil markaasu wuxuu ku yidhi waryaadhehe wahan la riix aljanna ajidu duna uxud war maxaa meesha ka fadhidaan bu leeyay kaoo dagaalgala war jannadiiba uxud sokadeeday ka uraysaa bu leeyay carabtii jannadu waxay iga uraysaa uxud sokadeeda dabeetana wuu socdaa la ydhaha wuu dagaalamay ilaa iyo laga dilayay waxaa la ydhaha waxa ku dhacay dhowr iyo sideetan nabar oo waran iyo seef iyo gamuun ba isugu jira dhowr iyo sideetan ba ku dhacay ba la ydhahaa xad buu gaadhay markii dambe intuu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam soo eega cidiba garan weyday midabkiisi iyo wixiisi walaashii arabic bintu nadar baa farihiisa garatay ba la yidhi farihiisaas ayaa meel muuqan karta unoo la odhan karo qof ma u eegiyey laga helay inta kale nabar baa ku yaalay ba la yidhahdaa isaga iyo kuwii la noocana waa kuway kusoo degtay ba la ydhaha qur-aanka ilahay leeyay min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxba waminhum man yantadir wama badaluu tabdiila kuwa waa laku tilmaamayo subxaana watacaala waxaa la dhaha aayadda tan culamada bar waxay kusoo degtay bay idhahdaan muscab ibnu cumayre lakin isna waa kamid un waxaa la yidhahdaa markii dagaalku dhamaaday masala nabigu alayh salaatu wasalaam zayd ibnu saabit buu diray markaasu wuxuu yihi waxaad iisoo eegtaa anas ibnu nadar maydka iga soo dhexbaad haddaad gaadhana salaan gaadsiibu ku yidhi maydkaan ka dhex dayay buu yidhi markaasaanu imid isagoo aramaq alakhir neeftii u dambaysay isagoo sii fiiq fiiqlaba inta soo dul taagay buu yidhi markaas anuu sheegay inuu nebigu soo salaamaya calayhi salaatu wasalaam salaantii buu radiyey dabeetana wuxuu ku yidhi ajiduni ajid riix aljanna kayfa tajid bay ku yidhahdeen maxaad dareemaysaa waxaan dareemayaa bu ihi urdii jannada ayay uraysa ee tolkay waxaad ku tidhaahdaa bu ihi ansaar haddaad dib uga tagto waa ninka naftu kasii baxaysaa dardaarmaya muxuu ku dardaarmaya ansaar ku noqo waxaad tidhaahdaa bu yidhi laa cudra lakum cinda allah in ilaahay agtiisa cudurdaar ma lihidin buu yidhi haddii nebi maxamed kacane ay soo gaadho iyadoo dhil dhaqaaqda aa leedihiin dabeetana nafta ka baxday buu leey yani iyadoo nolol idinku jirto ansaaray ayaa nebi maxamed la soo gaadhay cudurdaar aakhire ku heli maysa sidaa iga gaadhsii buu ku yidhi ansaarna markaasay naftu ka baxdo dardaarankiisi ugu dambeeyeyna kaas buu ahaa ilaahay subxaana watacaala baa qur-aanka ka warramaya saxaabadu siday u kala luntay qaar buu ka warramayaa inay yaaceen lakin wuxuu kalo quraan ka warramay in qadiyada alle ka cafiyey subxaana watacaala in aladina tawalw minkum ywma altaqa ljamcaan inama istazlhm الshayطan bibacdi ma kasabuu walaqad cafa allah canhum in allaha غafur raxim ilahay baa wuxuu leyi subxaana watacaala kuwii jeestee dhabarjeediye yaacay maalintii la kulmay kuwa shayطaan baa simbirixiyey baa ilahay yihi subxaana watacaala waxay kasbadeen wax kamid a ayaa shayطaan ku simbirixirixiyey lakin waxaad u sheegtaa baa ilahay ley walaqad cafa allahu canhum ilahay waa cafiyey in allaha afur raxiim ilahay waa kii dambi dhaaf badan waxaana muuqata yani kuwa kani malaha inay iska tarakuseen oo is yidhaahdeen dee mar haddii nebigiiba geeriyooday in la iska tagaaba malaada inay banaanta oo kale ciddii ugu horeysay ee nebiga garata alayhi salaatu wasalaam ee saxaabada kamid wuxuu ahabaa ladhahaa kacab ibnu malik kacab ibnu malik ba de iyadoo loo haystay nebigii dhintay unbu kusoo baxay nabiga alayh salaatu wasalaam oo dhowr saxaabe agtiisa ka dagaalamaysa oo in yaroo ciidana soo urursaday ayaa kusoo baxay markaasuu qayliyey isagoo le ilahay rasuulkiisi waa kane waa kane isagoo muslimiinta loo raba inuu dib usoo dagaalgeliyo nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay war aamu aamuba ku yidhi isagoo rabay inuu ciidanka dib u ururiyo oo uu dib u dagaalgelin karo koox yar oo ciidanka kamidi way dhabar adaygtay waanay dagaalka u adkaysteen kooxana waa yaaceen kooxda ayada uu nebigu la joogay in badan bay dagaalamaysa nebiguna alayhi salaatu wasalaam saxaabada u yeedhayay waa ka qur-aanka ilaahay ku tilmaamaya id tusciduuna walaa talwuuna cala axad wrasulu yadcuukum fi ukraakum id tusciduuna walaa talwuuna cala axad markaad jeesateen aydan qofna u dhegtaagaynin wrasulu yadcuukum fi ukraakum nabiga alayhi salaatu wasalaam mushrikiintu markaasi bartu joogay xoog bay usoo abaareen ilaa iyo ay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo toddoba ansaara iyo laba quraysha iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam tobankaasi ay go'doomin ku sameeyeen oo kale ku soo dhawaadeen markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa man yarudhum cana wahuwa rafiiqi fi ljanna raggii la socday yaraa buu lahaa war yaa inaga celinaya nimanka yaa inaga reebaya oo aakhiro saaxiibkayga jannada noqda ansaartii toddobadii nina ansaarta haba kolba mid u baxayay ilaa toddobadiiba mid mid loo dilay mar kasta mid baa baxa waa la dilaa ka kalaa baxa waa la dilaa toddobadii ansaarba meeshii bay ku shahiidoobeen insha allahu tacaala maalintaasi ragga xooga u dagaalama waxaa isna kamid ahaa ee nabiga alayhi salaatu wasalaam la socday alxa ibnu cubaydillah saxaabigii la odhan jiray oo dagaal runtii aada u baan maalintan dagaalamay ilaa iyo markii dambe ay gacani ingegtay oo inta gamuun lala helay labada gacmood markaa mid kamidi ay engegtayba ragga maalinta nabiga calayhi salaatu wasalaam xoog u difaacaya waxaa kamid ahaa sacd ibn abi waqas oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa taagnaa sacd wuxuu kamid ahaa ragga carab ugu caansan qaansada iyo leebka ama gamuunka bahalkan la gano nabigu calayhi salaatu wasalaam sacd buu u dhiidhiibayay leebabka markaasuu wuxuu lahaa irmi fidaka abi wa ummi xadiiska bukhaari suu sheegayay tuur buu lahaa aabbaha iyo hooyadayba adaa kugu furtaa buu nebigu kulahaa alayhi salaatu wasalaam sacd ibn abi waqas ragga maalinta tan xoogga u dagaalamay waxaa kamid ah abu talxa alansaariy oo isaguna nin kaloo gamuunka xoog u yaqaana ah oo waa kii nebiga calayhi salaatu wasalaam bu xataa isaga dhigay inuu gaashaan u noqdo oo ishortaaga isku beegayay isagoo haddana gamuunka ridaya waana ku ku lahaa laa tushrik yusibka sahmun min sihaami lqowm nabiguna alayhi salaatu wasalaam ciidanka iyo bal dagaalkii siduu socda iyo sida wax noqdeen buu eegayay markaasu wuxu laha ilahay rasuulkiisa iyo gabo yani haddaad kor isu taataagto dad gaalado dhami da adiga u taarkato keligaabay kusoo wada tooganayaan marka haddaad muuqata buu lahaa adiga gamuunku dhuuntu kaaga dhacayaye ilaahay rasuulkiisiyo dhabarkayga ku gababu lahaa naxri duuna naxrak bu lahaa ilaahay rasuulkiisiyo dhuuntaydaan maanta taada ku furanayaaye adiga ayuu kugu dhicina ka gababu lahaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam isagu u dhiibaya gamuunada waxaa la yidhahdaa hadduu soo maro cid kale unama saxaabi kalo waxoogaa gamuuna jucbadiisa ku sita yani baasho yare lagu rito qandiga yare lagu rudo gamuunada cid sidata hadday soo marto wuxuu odhan jiray insirha liabi talxa waar usoo shub usoo shub abi talxa yani ninkan baa raami fiicane usoo shub buu nabigu kulaha alayhi salaatu wasalaam waana ka xadiidka yani xadiidta aan sheegay oo dhami waa bukhaari iyo muslim bay ku yaaliin xadiidka imaamu axmed uu warinaya isnaad rijaal istiqaadkiina waa kay nabigu laha alayhi salaatu wasalaam markuu ka yaabay siduu wax u ganayey iyo siduu wax u tooganayay abu talxa ayuu nabigu wuxuu ihi lasawtu abi talxa fi ljeishi ashaddu cala lmushrikiina min fia yeedhmada ama dhawaqa abu talxo keliya buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam ayaa nimanka gaaleed maanta kaga xoog badan buu nabigu yidhi fia koox dagaalanta codka ninkan oo qura ka xoog badan buu nabigu tilmaamaya alayhi salaatu wasalaam wuxuu kamid ahaa ragga xoogga u dagaalamay iyagoo sidaa saxaabadu rabay inaan nebiga marnaba la soo gaadhin calayhi salaatu wasalaam waynu arkayna ansaar toddoba nin oo ansaaro mid waliba maruu isku dayay inuu difaaco toddobadaba madax laga jaray ama toddobadaba la dilay aynu arkayna raggan muhaajiriinta say ugu dagaalamayeen ama ansaar iyo muhaajiriin ba isku dar sidii nebiga loo difaacay calayhi salaatu wasalaam haddana maadaama ciidankii uu kala lumay saynu sheegnay oo qiyaada alcaama sida ay ku talisay la khilaafay oo uu googoosamo goosanba meel u baxay waynidhi goosamada qaarkood waa iska fadhiisteenba markay maqleen nebigii baa la dilay goosamada qaarkoodna waa yaaceenba madiinay oradkii ku galeen aynu nidhi may suurtoobin inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga baxo dagaalka kan nabar la-aan sidaa daraaddeed nimanka gaaleedna go-aankoodu wuxuu ahaa in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga takhaluso sidaa awgeed bay nabaraday ku dhufteen maalinta tan nabiga calayhi salaatu wasalaam nabaro badan baa soo gaadhay nabaradii ku dhacaya mid kamidi dhooshiisan bidix rubaaciyada ama dhoosha tani way jabtay wejiga nabar baa kaga dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam mifarkii baashii koofiyadii dagaalka u sitay hoos bay ugu soo duntay meelahan waxbaa ka muday baa lagu tilmaamaa ilaa iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam dhiiggu intuu dao uu dhiigga iska bi'iyo o dabeetana uu nabigu yihi kayfa yuflix qawmun khadabuu wajha nabiyihim wahuwa yadcuuhum ila lislaam isagoo istiqraabsaday buu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam war siday u liibaanayaan duul nabigii alla usoo diray wejigiisii dhiig ugu yani xineeyey dhiig ka shubay isagoo waxba galaabsan ole war ilaahay rasuulkiisa raaca ama islaamka raaca ilahay baa qur-aan soo dejiyay masaladaasi kaga jawaabay oo leh laysa laka min alamri shay aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum zaalimuun ba ilah yidhi ilahay isagoo qadiyaddaa tilmaamaya wuxuu leeyahay arrinka nebi maxamed oo adiga gacantaada waxba kuuguma jiraan ilahay ciddu wax ka aqbalaya ciddaan wax ka aqbalan iyo kuwa rumaynaya kuwaan rumaynaynin taasi waa arrinta alle subxaana watacaala shaqa adigu kuma lihid ba ilahay yidhi ilahay waa ka soo balaqbali karaa hadday soo islaamaan waana cadaabi karaa iyagoo aalimiina nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu istibcaadsanayay yani duulka waxaan dhigaya in ilaahay u toobad dambe waafajin doono ambiyada duulka sidan wax u dhibaya laakiin markuu arkay in ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamayo albaabkiisa toobadeed inuu furan yahay ayuu haddana mar dambe wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslim suu tilmaamayey rabbi kfir lii qawmii fainahum laa yaclamuun ilaahu dembiga tolkay dembigooda iska dhaaf waxba garan maayaane laakiin kadibna waa kii qur-aanka la soo degay xagga dambe aynu ku arki doono oo ilahay uu ku tilmaamaya inaan gaal dambi dhaaf ilahay loo weydiin karin dadyawga maalintan xoogga isugu daya inay nabiga difaacaan calayhi salaatu wasalaam waxaa kamid a saxaabiga aynu lahayn abu dujana ayaa la yidhaahdaa ee seeftii uu nabigu siiyey calayhi salaatu wasalaam sitay ilaa iyo baa la yidhahdaa dhabarkiisa uu nabiga isku gudbayay isagu oo maalinta tan dhabarkiisa in badani ay ku dhacday baa la yidhaahdaa oo warmo ama leebab ama wixii la gelayaya waa siday asxaabu siyarku soo wariyaan marasiil axaadiis mursala waxaa la tilmaamaa nimanka maalintan xoog nebiga isugu dayay inay difaacaan oo kamid ah qataada bnu nucmaan oo xataa waxay sheegaan in labada indhood mid laga soo riday dagaalka yani labada indhood mid kamid kaga dhaceen ay kasoo dhacday oo dabeetna uu nebiga u yimi isagoo ilika laalaado waa xadiis mursala isaguna yani mursalkuna asliyan waxaynu naqanaa inuu axaadiista daciifka kamid yahay labadiisa indhood bay yidhahdaan mid baa kasoo dhacday dabeetana nabigu alayhi salaatu wasalaam gacantuu ugu qabtay baa la yidhi dib buu ugu celiyey labadii indhood tii fiicnayd baabay tii noqotay baa la yidhahda o nabigu dib ugu celiyey alayhi salaatu wasalaam maalinta tan raggii dagaalamaya waxaa kamid ah nin baa nabiga wuxuu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam ara'ayta in qutiltu fa in ana meeshan haddaan ku dhinto ilahay rasuulkiisiya xaggaan tegaya nebigu wuxuu ku yihi fi ljanna halkan haddaad ku shahiidowdo jannaad gelaysa waxaa la yidhaha isna midhar timir haystuu tuuray waa qiso labaad bay tilmaamaan culimadu oo rajul mubhama kani weeyaan laakiin cumayr ibn lxamaam isagu dee rajul la yaqaan bu ahaa dagaalkan ragga waxa weyn ka geysta la tilmaamo waxaa kamid ah mursalka saciid ibn lmusayib oo maraasiishiisu ay kollay xoog badan tahayne cabdillahi ibnu jaxash saxaabigii la odhan jiray cabdillahi ibnu jaxash waa ninkaynu kusoo marnay sariyadii kooxdii uu nebigu diray inay warka soo helaan ee dabeetana asharulxurumka dagaalantay ciidankaa ninkii wata weeyaan ninna soo dilay labana soo qabsadee qur-aanku ka soo degay qadiyadii dacayadda markay ka fureen cabdillahi ibnu jaxash nebigana ilmaabtay ahaayeen cabdillahi ibnu jaxash ba wuxuu leeyahay ilaahay waxaan ugu ballan galay buu leeya ini uqsub waxaan alla ugu dhaaranaya beri intaan cadowga la kulmo cadowga markaan la kuloono inaan diriro oo aan dagaalka joojinin ilaa iyo la iga dilo oo ay calooshayda dilaaciyaan oo weliba ay tamthiil igu sameeyaan tamthiilka waxa qofka marka la dila laakiin maydkiisa la googooyo oo weliba maydkayga ay googooyaan oo aan beri marka ilaahay yidhahdo waxani waa maxay fiima fima hada marka alla igu yidhahdo faaqulu fika aan ku idhaahdo ilah adun baa waxaasoo dham igu kaa dhaceen adaan dartaa u dagaalamayey waxaa la yidhahdaa maalinta tan wuxuu kamid ahaa raggii intay dagaalka galeen aan mar qura soo jeesanin intuu sheegayaybana way ku dhacday ba la yidhaha yani waa la dilay dabeetana way qaleeno way gowgowraceen dadka tamthiilka lagu sameeyey uu kamid ahaa insha allahu aakhirana kuwa yidhaahda fika allowba waxaan ii gaadhay buu kamid noqon doona maalinta tan ragga dagaalamaya waxaa kamid a yani dadka muslimiinta dagaalka siday ugu heeganka ahaayeen ama u jeclaayeen mursal ikrama oo lasoo aroorinayo waxa lagu tilmaamo waa mursalo dhowrar oo laba oo runtii isxoojin kara abi camr ibn ljamuux abi camr ibn ljamuux waa nin laangana ahaa ayaa nabiga alayhi salaatu wasalam markii dagaalka lasoo qabanay yani xamaasada muslimiinta uhaysay inay shahaado qaataan afar wiil buu dhalay afartuba way soo dagaal galeen isagu waa acraj waa nin laangara ah maadaama uu laangara yahayna wuxuu kamid yahay kuwa aan macduurka dee aan jihaad ku waajib ahayn haddana wuxu i waan dagaal tegaya wiilashiisiiba waxay idhahdeen aabo annagaa kaaga filan afartayadii aad dhashayba waa anagoon annagaa dagaalka gelayne adigu iska joog ilaahayna marka horeba cudurdaar bu adiga ku siiyey oo laysa cala alcaraji xaraju waa kaa la yidhi adiga awalba cudurdaarna alle waa ku siiyey subxaana watacaala ee iska joog wuxuu yidhi ma rabo nebigu u yimi wuxuu ku yidhi ilahay rasuulkiisiyo dagaalkan haddaan galo maanta ku dhinto lugtan yare laangarada jannada ma dhex dhigaya buu ku yidhi afaw bicarjati hadihi ljanna hadigan laangara ah jannada ma la tegayaa buu ku yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam qaala fawaladi bacataka bilxaqi laaطana biha aljanna alyawma in sha allah ilaah xaqa kugu soo saara ku dhaartee maanta inaan taa ku kotamiyo janno ayay igaga go-antay buu yidhi wuxuu kamid ahaa ba la yidhaha raggii xoogga u dagaalamay ee dabeetana ku shahiidoobay ragga goobtan ku shahiidoobay waxaa kamid ah xanzala ibnu abi camir wasiil lmalaaika ninka la yidhahdo xanzala waa saxaabi yaroo dhalinyara buu ahaa oo markaasi guursaday waxaa dhalay odaygii abi camir alfasiq kii quraysh soo waday ee lahaa aniga tolkay raacyan markaan u gacan haadiyo kaas baa dhalay odaygu xagga gaaladu kasoo jeeda inankuna wuxuu kasoo jeedaa xagga safka nabiga alayhi salaatu wasalam waa laba isdhalo midba safka soo jeeda wiil yaroo aroosa buu ahaa isagoo haweentiisii iskala laacdamay ayaa la yeeday oo la yidhi jihaad baa loo baxaya maydhbaydhashiya waxa uu ka gaadhsiin waayey dabeetana wuxuu qaatay hubkiisa oo uu soo dagaal galay isagoo junub ah wuu ku shahiidoobay dagaalka kan dabeetana nabigu alayhi sala